xubnaha baarlamaanka puntland ayaa maanta sheegay inay xilka ka qaadeen guddoomiyihii baarlamaankaasi cabdixakiin maxamed axmed doobo wariyaha v o a ee magaalada garowe nuux muuse birjeeb ayaa warbixin arrintan ku saabsan soo diray
baarlamaanka oo maanta ay soo xaadireen ilaa konton iyo saddex xildhibaan ayaa afartan iyo sagaal ka mid ah ay u codeeyeen in xilka laga qaado guddoomiyaha baarlamanka cabdixakiin maxamed axmed dhooba daareed waxaana ka aamusay afar xildhibaan xogayaha baarlamanka cabdirasaaq xidig ayaa ka hor akhriyey golaha eedeyn ka dhan ah guddoomiyihii baarlamanka taasoo ku lifaaqnayd mooshinka laga keenay guddoomiyaha
annagoo ah xildhibaanada hoos ku saxiixan waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa mooshin xilka qaadis guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda puntland mudane cabdixakiin maxamed axmed kadib markii uu ku tagrafalay awooddii ay golaha wakiiladu u doorteen oo ahayd xilguddoominta golaha wakiilada dowladda puntland uuna ku dhaqmayey ku dhaqmi waayey xeelabsaadka golaha wakiilada dowladda puntland iyo dastuurka dowladda puntland isla markaana uu golaha aweydiisa uga faa'iidaystay sida uu isagu jecel yahay qodobada uu ku tuntay waxaa ka mid ah qodobka konton iyo sagaalaad ee dastuurka dowladda puntland ee sheegaya hay-adaha dowladda inay ka dhexayso wada shaqayn sharciga waafaqsan wuxuu golaha wakiilada dowladda puntland xaruntiisa soo dhoobay maleesiyo maleesiyo hubaysan oo soo ururiyey wuxuuna ku tuntay qodobka konton iyo shanaad ee xeerasaadka golaha wakiilada dowladda puntland farqadiisa koowaad oo dhigaysa ciidanka golaha wakiilada loo ilmaday shaqada amniid ee golaha wakiilada ciidan aan ahayn inaan la soo gelin karin golaha wakiilada ama la keeni karin wuxuu sidoo kale ku gafay marar badan kana bayray iskana indhatiray qodobka kontonaad ee xeeroosaadka golaha wakiilada dowladda puntland ee dhigaya inuu xildhibaanku xaqu leeyahay dhexgal toosineed wuxuu ka baxay dhexdhexaadnimadii xubnaha marka ay doorku socdaan isagoo xubnaha qaarkood siinaya waqti dheeri ah si ka baxsan qodobka afartan iyo sideedaad ee xeeroosaadka golaha wakiilada dowladda puntland fadladiisa labaad xarafka ba oo dhigaya in xildhibaan walba uu saddex daqiiqo doodiska ku soo koobo wuxuuna si cad uga hor yimid in xildhibaanada aanaan la fakarka ahayn isagoo xitaa dooda ka dhexgelaya sidoo kale wuxuu si bareera ugu tuntay qodobka lixdan iyo sagaalaad farqadiisa saddexaad iyo shanaad ee xisaab celinta miisaaniyadda dhaqaale ee golaha wakiilada dowladda puntland cod gacantaaga kadib guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka puntland cabdicasiis cabdulaahi cismaan ayaa ku dhawaaqay inuu meel maray mooshinkii xilka qaadista guddoomiyihii baarlamanka puntland waxaan qirayaa mooshinkii laga keenay guddoomiyihii golaha wakiilada mudane cabdixakiin maxamed axmed in uu meel maray afartan iyo sagaalkaas xildhibaan mooshinka soo gudbiyey ay u gacan taageen waxaa ka aamusay afar mudane waxaa fadhiyey konton iyo saddex mudane insha allah waxaan qaban doonaa guddigii doorashada iyo camraaci insha allahu loo mari lahaa baanu samayn doonaa
xilka qaadista guddoomiyaha baarlamanka ayaa muddoba la hadal hayey tan iyo markii uu soo ifbaxay khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeyey guddoomiyihii baarlamanka iyo madaxweynaha puntland nuux muuse birjeeb v o a garowe dhinaca kalena codaynta baarlamaanka puntland ayaa timid iyada oo xalay shaqaaqo ka dhacday baarlamaanka oo ay dad ku dhinteen dadka ku nool magaalada garowe ayaa fikradooda ka dhiibtay dhacdadii xalay iyo xilka qaadista guddoomiyaha wariyaha v o eda nuux muuse ayaa mikrofoonka la dhex qaaday bismillahi raxmaan raxiim aniga oo burhaan axmed daahir jooga garowe wixii xalay ka dhacay meeshan runtii iyo arrinta maanta dhacday ka dhacday garowe xarunta maamul goboleedka puntland runtii waxay ahayd arrin aad loola yaabay arrin maamulka puntland ee koob iyo labaatanka sano maaratay gaaray ma ahayn runtii wax laga filayey laakiin xalay wax aan is leennahay maamul awalba aad tacbaan u ahaa waxay ahayd soo gebagabaysay bay u eg tahay sharcigii laalaabtay iyo nidaamba hadduu jiraba wax nidaamaba hadday harsanaayeen soo xirtay bay u eg tahay weerarkii xalay marka ka dhacay xarunta baarlamaanka dadka shacabka ah iyo ciidamadii meesha joogay baarlamaanka ilaaladiisiiba ay ku dhinteen iyo ciidamadii meesha weeraray waxay ahayd maaragtay canqalaabkii maanta baarlamaan ka dhacay yay gogolxaar u ahayd anoo cismaan wuxuula oo jooga magaalada garowe caasimada maamul goboleedka puntland waxaan ka xumahay dhibaatadii shalay ka dhacday isgormaadkii xalay ka dhacay ee magaalada garowe khaas ahaan xarunta baarlamaanka ilaahay waxaan uga baryaa intii dhimatay inuu ilaahay maarata u naxariisto inta dhaawacatayna ilaahay inuu caafiyeedo ehelkooda iyo qaraabadoodna oo samir iyo imaan ka siiyo arrintaas waxay arrin la soo maleegay arrin dad ka soo horjeeda jiritaanka iyo nabadda puntland dad ay soo maleegeen arrin ay ka dambeysay dad maaragta xamar lacag ka soo qaatay oo ugu horreeya guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka ayaa isku dayey inuu maaragta inuu xarunta baarlamaanka inuu xoog ku qabsado isagoo soo aadisay maleeshiyaad uu maaragta meelaha ka soo urursaday ilaahay mahadiisna maleeshiyadu watay waa laga takhalusay haddana si buuxda dowladda ayaa gacanta ugu dhigtay waxaan kaloo ku faraxsanahay ninkii guddoomiyaha baarlamaanka ee shalay qabsaday xarunta baarlamaanka in maanta xilkii laga xiyuubiyey kaasuna ilaahay mahaddi weeye baarlamaanka ayaan u mahad celinayaa istiqlaalada maaragta xilka uga qaaday
ceeb baa taagan waa ceebaysannahay annagu markaan runta ka sheego reer puntland waa ceebaysannahay waxaa ku ceebaysannahay lacag baannu ka dhigannay meherad meherad lacag iyo diinba lacag baan ka dhigannay niman baan noo soo baxay agoommo ah aabbayaashoodu dhinteen wadaaddo laga dhigay oo aannu garanayn waxaa weeye lacag looma baahnay dal iyo dad iyo diin iyo baa loo baahanyay waxaan ku talinaya anugu in saaka barlamaan la xirto dhooba daarood inuu madaxweynaha isku taago waa khalad madaxweynaha waxaa doortay lixdan iyo lix lixdan iyo lixduna puntland oo dhan bay wakiil ka tahay soo runtahay ma maxaa madaxweyne looga dhigay maxaa madaxweyne ku-xigeen looga dhigay isagu ra-iisul baarlamaan maaso annagana ma xukumo ninku markuusan dowlada qoon waagii dowladda cabdullaahi yuusuf baa nin wasiir laga dhigayso dowladdii ba caayisuyeen war ninku muusan dowladda qoon see dowladdiisu caayaya maanta madaxa waxaa laga dhigayaa nin kursigiisa caayaya xilligeedii baa lagu jira waxaan joogaa magaalada madaxda caasimadda garowe magacaygu waa xamse cabdilaxid aadan waxaa halkan kusoo jeedinayaa maanse yar waxay leedahay mahasano la maamulo musuq ceebta loo diro misna suuqa lagu maro weligiin ma maqasheen aan idiin micneeye aan idiin micneeye mugdiguu dhaqaaqaa marwaduu mugdiguu dhaqaaqaa marwaduu la diriraa misna magan ku sheegaa ma ogahaan dantii garan ma kastiisa maamulin gobollo gobol buu ka taliyaa magaaluu ka madax yahay magaceedu dheer yahay waa la wada garanayaa ninkaabay la tahay waxaan leeyahay puntland sida ay ku dhisantay waa la wada ogyahay maamul iyo dastuur iyo nidaam iyo sharci bay leedahay ninna xoog kuma qabsan karo sharci iyo xoog laguma kala adka waxaan leeyahay xukuumaddan cusub sida ay wax ku waddo waxa ka bedesho nin xoog looga adag yahay ama magaciisa kale lagu maamuli karo iyo jujuubna ma jiro
kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada garowe oo fikradahooda ka dhiibanayay dhacdo xalay ka dhacday baarlamaanka puntland waxaa microfoonka la dhexmaray wariyaha v o a nuux muuse berje